أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصxaabihi أجمعين أma bعdu تfsiru suuraةi saad ayuu casharkeena ka bilaabmayaa aayadda ugu horeysa caawa suuradda marka saddex qarad ama saddex yacnii dhinac ayay ka hadashaa sida qur-aanka makigaana ka qaalibka ah nuguwada inay sugto iyo risaalada bacdiga iyo qiyaamaha iyo dadka acmaashooda sida loo jaazeynayo inay ka waranto iyo qur-aanka sidoo kale oo kalaamka alla ah ee in iyadana markaa yacni la sugo saddexdaa jaanib ayay aada ugu badan tahay suuradda ee tasliya iyo sabarsiin nebiga sala allahu calayh waalihi wasalama ee la sabarsiinayo oo lagu sabarsiinayo inuu ku daydo rusushii isaga ka horreysayna suuradda way ku jirtaa oo qisatu nebiyullaahi daawuud iyo nebiyullaahi sulaymaan iyo nebiyullaahi ayuub iyo ayaa ku jiraan qisaskooda iyo nebiyullaahi ibraahim iyo isxaaq iyo yacquub qaala tacaala allah wuxuu yidhi bismi illaahi araxmaani araxiimi saad saad marka waa sida aliflaamiim iyo xaamiim iyo oo kale sida xooga badan oo xuruuf muqaaca ah oo go-go-an oo markaa xuruuf carabi ah ah oo badanaana lagu baraarujinayo qur-aanka nadmigiisa iyo macnihiisa intaba icjaaz inuu ku jiro oo aynan la imaan karin isaga oo kale carabta taas baa lagu tusaaleynayaa marka allah wuxuu yidhi bismi illaahi araxmaani araxiimi saad walqur'aani baan ku dhaartay qur-aankii qur-aankii day didikri sharafta u saaxiibka ahaa ama didikri ditadkiiri waaninta u saaxiibka ahaa ayaan ku dhaartay dhaartii marka waa la tilmaamay muqsamu calayhigi muxuu yahay maxaa loo dhaartay culimada marka shayga loo dhaartay dartiis dhowr macno ayay ka leeyihiin qaar waxay leeyihiin in kullun ilaa kadaba rusula waaye ina dalika la xaqun takhaasumu ahli nnaar kuwo halkaasay jirtaa jawaabtii qasamka dhahayo ayaa jiro sida ugu fiican uguna xooga badan waxay tahay qasamkan jawaabtiisa ama muqsamu calayhigu muqadar inuu yahay oo markaasna uu yahay mal amru kamaa yaquulu haa-ulaa'i alkafara marka alla wou dhaartay wuxuu ku dhaartay qur-aankii buu ku dhaartay maxaana loo dhaartay arrintu sida ay gaaladan leeyihiin ma aha bal e arrintu inay saa tahay iska badaaye alladiina kuwii kafaruu kufriyey fii cizatin qabweynin dhexdii ayay ku sugan yihiin iyo kibir wa shiqaaqin iyo dhinactan iyo khilaaf ay khilaafayaan allah subxaanahu watacaala iyo rasuulkiisa marka jawaabulqasamku inuu muqadar yahay sidaana loo qadarayo jumladan dambe ee xarafka idraabka ahe bal uu ku jiro ayaa tusayso lianna bal waa xarfu cadfin macna ahaana idraab ayay faa-iideysaa idraabku marka ama intiqaali buu noqdaa ama wuxuu noqdaa ibdaali ayuu noqdaa intiqaali inuu yahay waa la sheegay kan bacdi ahlilcilmina waxay leeyihiin idraab ibdaali ah waaye oo dimni ah laakiin oo ibdaal kulli ah iyo aan ahayn siday noqotaba jumladan baliladiina kafaruu fii cizatin wa shiqaaq waxay tusaysaa jawaabta qasamka ayay tusaysaa waana sida ibnu jariir ou markaa yacnii ku tegay ibnu catiyana ou rajaxay fi lmuxarari alwajiiz sidoo kale sheekh maxamed alamin shanqiiti fii adwaa'i lbayaanna uu ku rajaxay marka macnuhu waxaa weeyaan walqur'aani baan ku dhaartaye qur-aankii qur-aankii day didikri sharafka u saaxiibka ahaa didikri laba macnaa ku jirta in sharaf laga macneeyo ama in masder laga macneeyo oo la yidhaha didikri ay ditadkiiri qur-aankii waaninta u saaxiibka ahaa leanna qur-aanku min shanihi dadkuu waaniyaa ibnu jariirna tafsiirkaas labaad ayuu rajaxay oo didikri in lagu macneeyo ditadkiiri waaninta kii u saaxiibka ahaa baan ku dhaartay mal amru arrinku ma ahan kamaa yaquulu haa-ulaai almushrikuun sida ay gaaladan mushrikiintu ay dhahayaan arrintu sidaa ma aha bal ee inay sidaa tahay iska daaye aladiina kuwii kafaruu kufriyey fii cizatin kibir iyo qabweynin dhexdiis ayay ahaadeen iyo wa shiqaaqin dhinactan oo ay khilaafaan xaqa marka waxay ku dhex jiraan qabweynin isla weynin iyo waxay ku dhex jiraan shiqaaq iyo dhinactan iyo khilaaf ay khilaafayaan allah subxaanahu watacaala iyo rasuulkiisa kam ahlaknaa min qablihim min qarnin fanaadow walaata xiina manaas kam imisaab ayaan ahlaknaa aan halaagnay ama kam badanaa ahlaknaa aan halaagnay min qablihim hortood xaal ay yihiin kuwan hortood min qarnin ay ahla qarnin qarni dadkii aan halaagnay badanaa oo kuwan ka horreeyey fanaadow way dhawaaqeen markaasi iyagoo markaa yacnii qayshanayo oo gurmad iyo raadinayo way dhawaaqeen walxaal iyadoo laa taxiina laa talxiinu waqtigu ounan ahayn xiina manaasin cararitaan waqtigiisa ounan ahayn kan badanaa ahlaknaa inaan halaagnay min qablihim hortood xaal ay yihiin min qarnin min ahli qarnin qarni kuwa u saaxiib ah oo dad ummad yacnii qarni nool ee aan halaagnay kuwan hortood badana fanaadow markaa ay dhawaaqeen nidahani markaa waaxidi fii tafsiirihi wuxuu leeyahay tafsiir albasiid macnaha nidahani waxaa loo jeedaa nidaau istiqaahatin ayb oo wuxuu leeyahay walam yudkar lama sheegin bieish naadu maxay ku dhawaaqeen lama sheegin waa dhawaaqeen baa layihi laakiin maxay ku dhawaaqeen ma la sheegin waaldaahiru sida daahirka xooga badan annahu araada wuxuu u jeedaa naadow bilistiqaahati gurmad bay dalbeen oo waa qaylo dhaansadeen qaylo dhaan lianna nida'a man nazala bihi alcadaabu alistiqaathatu waay qofkii dhib iyo shiddo isagoo haysto qayshado qaylsigiisaas waa qaylsi istiqaatho waay allahna iskale subxaanahu watacaala dabcan inaga mu'miniinta marka dhib uuna haysto meel walbana uu naga hareereeyo dhibkaasi inaan ilaahay uun u qayshano yaa yay tahay ilaa dhibka cid kaloo feeydi karta ma lahani fanaadow way dhawaaqeen marka oo istiqaato iyo gurmad dalab iyo qaylo dhaan ayay jeedsadeen walaa taxiina manaasin walxaal laa talxiinu waqtigu ounan ahayn xiina manaasin waqti cararitaan ee la ordi karo ama la carari karo waqtigu iyadoo ounan ahayn bay dhawaaqeen yacnii waqti aan gargaar waxba u taraynin ayay dhawaaqeen oo ay towbo ku dhawaaqeen amase ay ku dhawaaqeen markaa qaylo dhaan ay gey gey yacni jeedsadeen laata marka waa laa iyo ta isla socota waay laa ta sida humadaba ta loogu daro oo la yidhaha huma ta ruba ta laa laadana ta waa la geliyaa laa ta ayaa la dhahayaa markaas laa ta la yidhaahdo marka lagu istaagayo see loo istaagayaa laat ta'dii baa markaa lagu dul istaagayaa sida qaamad iyo facalad iyo kala culimada qaar waxay leeyihiin ha- baa loogu istaagayaa laah ayaa la dhahayaa qaar kalena waxay leeyihiin sidaa ma ahane waxaa la yeelayaa ta'da dhanba waa la jarayaa marka la istaagaya abu cubeyd baana ka mida qoladaas aduu marka laatada un waxay ka mid tahay min xuruufi xuruuftan marka waxay ku jirtaa camalka leysa oo kala qabato alxuruuf alcaamila camala leysa ayay ku jirtaa isimkeeduna wuxuu noqdaa xiin iyo zaman ayuu tusaa inta badanna waa go-an yahay ismigeeda oo wamaa lilaata fii siwaa xiinin min camal ayuu yihi ibnu maalik laata wax aan xiin ahayn kuma camal fasho ayb in marka marfuuceeda inuu maqan yahaana badan walcaksu qalla buu yihi ayb cagsigana aada buu u yaryahay marka walaata layse camal waayo camalkeedii aawo ismigeedii walaa talxiinu ayaa la dhahaa walaa walxaal bay dhawaaguna waa waawulxaal walxaal bay dhawaaqeen laa talxiinu waqtigu uusan ahayn waqta xiina manaasin cararitaan waqtigiisa iyadoo waqtigu uunan ahayn ayay qayla ayay qayla dhaamiyeen ay gurmad dalbeen wacajibuu an jaa-ahum mundirun minhum wacajibuu way yaabeen an jaa-ahum lian jaa-ahum inuu u yimid darteed ayay la yaabeen mundirun mid u digaayo kaas oo minhum iyaga ka mid ahaaday wa qaala alkaafiruuna gaaladii waxay yidhaahdeen haadaakani saaxirun weeyaan mid saaxir ah oo wax sixro kadaabun beenaalo ah waa saasay dheheen ajacala alaalihata macbuudyaalkii miyuu ka yeelay ilaahan macbuud macbuudka oo waaxidan hal ah miyuu ilaahyaalkii badnaa uu ka yeelay inina haadaakani la shay-un weeyaan waa shay yacnii towxiidkan uu sheegayo la shay-un shay weeyaan shayga oo cujaabun aada ula yaab badan cujaab marka waa fucaal duwaal iyo suraac ayaa la yidhaha bimacnaa tawiil iyo sariic waa amhilat lmubaalaqa camal waayo ayb wacajibuu way yaabeen an jaa-ahum lian jaa-ahum inuu u yimid darteed ayay la yaab ayay la yaabeen mundirun mid u digayo kaasoo minhum iyaga ka mid a bashar ah mid iyaga u digayo oo bashar ah inuu u yimid ayay la yaabeen waa soo marnay layaabkan suuratu yuunus baan kusoo marno akaana linnaasi cajaban an awxaynaa ilaa rajulin minhum waxa ugu badan oo ay diinta la qaado waayeenna saan tan waay iyadana suuratu lisraa ayaan kusoo marnay wamaa manaca annaasa an yu'minuu id jaa-ahum lhudaa ilaa an qaaluu abacatha allaahu basharan rasuulan ayb taas oo kale waay marka wacajibuu way yaabeen an jaa-ahum lian jaa-ahum inuu u yimid darteed ayay la yaabeen mundirun mid u digaayo kaas oo minhum iyaga ka mid ah wa qaala alkaafiruuna gaaladii waxay yidhaahdeen haadaa kan saaxirun mid wax sixraayo waaye nebigay u jeedaan kaas oo kadaabun beenaalo ah ajacala maxay kula yaaban yihiin marka fiiri bal ajacala alaalihata macbuudyaalkii miyuu ka yeelay ilaahan macbuudan macbuud waaxidan oo hal ah yacnii waxay ka wadaan ilaahyadii aan alle la caabudi jirnay miyuu hal xaba ka dhigay iyaga markaa mushrikiin maka ilaahayna waa caabudi jireen hayruhuna waa la caabudi jireen shayga ay la yaaban yihiin marka waa towxiidka oo waxay leeyihiin kuwa kale kasoo kaca hal allah keliya caabuda oo ilaahay keliya cibaadadiisa soo reeba ayaa la yaab ayay la yaaban yihiin marka tafsiirka la yaabkii waayo midaan marka qofkuna marka uu baatilka ka bato ou ka bato qalbigiisa ou dego xaqiibuuba baatil u arkayaa baatilkiina xaq bay la tahay hadda yay tahay in lala yaabo qof allihii abuuray irsaaqayo oo isaga nooleynayo oo dilayo nicmada uu haysto dhan ay xaggiisa uga timid qofkii la simay makhluuq yacni la simay allahaas miyaa in lala yaabo mudan mase waxaa lala yaabayaa qofkii yidhaha war allihiina abuuray aan caabudno iyagii hadda allihiina abuuray keliya aan caabudnay la yaab ka dhigteen marka bani aadamku marka waxa uu baahiyo uu faafiyo faafiyo marka dambe caado iyo waxay noqdaan wax macquul ah ayay u ekaadaan waana maanta adduunyada dhibka ka socdo kaasuu u badan yahay xaq darro iyo baatil cad ayaa adduunka isku raacaa maalan adduunyada waxaan u jeedaa un dadka markaa yacni ororodka badan oo yacni maal ahaan iyo muruq ahaan xoogaa ororodka badan baa shay isku raacayo shaygiibaa marka waxaa laga dhigayaa wax marka sax ah wixii isaga kasoo horjeedayna waxaa laga dhigayaa wax lala yaabo oo laga fogaado marka tii oo kale waayo midaan hadalkanna sababkau ku yimid wuxuu ahaa iyagaa abu aalib uga dacwooday nebiga sal ll ly slam abu aalib nebiguu u yeeray markaasuu yidhi ilma adeeradaa ama tolkaa waa kaa dacwoonayaan bal ka waran wax ma dhihi karaa buu yidhi haah buu ku yidhi markaasuu yidhi aniga kelmad keliya ii dhaha una hogaansama waxaan idiin ballan qaadayaa in ilaahay idin cisaynayo ummadahana idinku idin hoos imaanayaan markaabay waxay yidhaahdeen hal kelmad maahane tobanna waa dhahayna kelmadii baa marka wuxuu yidhi quuluu laa ilaaha ila allahu dhaha markaasaa warkan yimid markaa jacala alaalihata ilaahan waaxidan layaab fara taagtaag ayaa ku dhacay marka ajacala alaalihata marka iyaga macnaha laa ilaha illa allahu waa fahmi kareen sababto a carabay ahaayeen macna ilaahna waa yaqaanaan waxa meesha loo socdana waa fahamsan yihiin waa diideen marka nacam maxaa yeelay de haddii mar laa ilaha illa allahu la yidhaah waxay keenaysaa waxaan la caabudayo dhan inaynan cibaado astaahilin sidaasay ka fahamsanaayeen kelmaddan saa darteed iyaguna ma rabaan mabaadi'dooda inay dhumiyaan marka waxay leeyihin maya cibaadadeennan ku adkaysanaynaa inaga halkaasaa marka dagaalku meeshuu ka jiro waa tawxiid ulcibaada way nacam eeyaa idin abuuray layskuma haysanin ajacala alaalihata macbuudyaalkii miyou ka yeelay ilaahan macbuud macbuudka oo waaxidan hal keliyata ah ina haadaa kan la shay-un shay weeyaan haadaada ishaarada marka tawxiidkay ku dhace ina haadaa tawxiidkan uu noogu yeerayo moxamed la shay-un shay weeyaan cujaabun aada la yaab u leh oo aada loola yaabo waindalaqa almala-u minhum fadhigiiay kasoo kaceen marka hadalkaa marka intaa laysweydaarsaday majliskii abu aalib ay kasoo kaceen waindalaqa wawaxaa tegay almala-u asharaaftii iyo dadkii odayaalka quraysh ahaa way soo tageen minhum xaal ay kufaarta ka mid yihiin mala-aasu yataxaawaruuna iyagoo isla xaal ay isla sheekaysanayaan an imshuu maxay dhahayaan marka ey imshuu socda wasbiruu sabra calaa aalihatikum calaa cibaadati aalihatikum ilaahyadiina cibaadadooda aada caabudaysaan u adkaysta oo ku sabra ina haadaa kan tawxiidka ah ee uu moxamed noogu yeerayo la shay-un shay weeyaan shayga oo yuraadu la doonayo shay la doonayo waayo kan laba macnaa lagu fasiraa waa wax fuli doono oo ilaahay wax kali yacni uu doonayo amase la shay-un yuraadu in laga wado dan baa laga leeyahay arrinkaanoo cizigiinnii iyo sharafkiinnii iyo odaytinimadiinnii iyaa la rabaa in banaanka la mariyo oo idinku aada noqotaan taabiciin markii idinka matbuuciin aada la idin raacayay in idinka aada wax raacdaan baa laga dan leeyahay warka ayb labadaa macnaa marka yuraadudan aayadda laga macneeyey marka in haadaa la shay-un yuraado waxaa kale waxay iska noqonaysaa markaa tafsiirka dambe marka laleey haadaa amrun qad dubbira bileyl markaad arrin kusoo waaberiisato un adiga aadan ka warqabin sidii loo xirxiray ayaa carabtu waxay yidhahdaan arrintan waa arrin habeen la daberay waay manaa waa arrin laga soo shaqeeyey oo dan laga leeyahay waay manaa daa'iman markaa da dadka madaxda ah iyo kuwa xoogaa kelmadooda la maqlo iyo ayagaa ugu hornaxo isbeddel markau dhacayo ama yacnii xaq markau imaado ninkii markaa waxa haystay baa wuxuu isleeyahay armaa adiga xaalkaaga muxuu ku dambeyn doonaa kii kale iska caamiga ahaa isaga inuu wax dhagaystaa laga yaabaa uu badbaado markaas waindalaqa almala-u jamaacadii mala-i kooxdii marka odayaalka ahaa way tageen oo majliskii abu aalib bay kasoo tageen minhum xaal ay gaalada ka mid yihiinna kuwaas animshuu yataxaawaruuna iyagoo sheekaysanayo war isdhaafsanayo maxay leeyihiin marka animshuu ey imshuu socda anta tafsiiriyo waay yataxaawaruuna inaan soo qadarno waayo sababtoo ah anta tafsiiriyada waxay dhacdaa wax qowl macnihiisa wato laakiin qowl gadaashii ma dhacaysa iyada qowl oo qowl ah yacni qaala oo kale gadaasheeda ma imaanaysa laakiin wax macnal qowl leh ayay gadaashiisa dhacdaa marka yataxaawa way soo tageen iyagoo war isdhaafsanaya maxay isdhaafsanayaanay isku dhahayaan marka an imshuu ey imshuu socda mashaa yamshii shiinkan godka ku yaalo waa damo caarida ah waay marka lakala hamsadan la bilaabayo oo iyada in lagu bilowdo la rabo xarakada la siinayo waa kasra maahan damo la siin maayo umshuuma la dhahayo nacam maxaa yeelay damada shiinkan ku yaalo waa dama caarido waay asal maaha asalku shiinkan waa hoos dhignaa waawga dartiis baa marka loo goday saa darteed marka aan imshuu ay imshuu socda sidaasay marka iskula sheekaysanayeen wasbiruu sabra oo adkaysta calaa aalihatikum calaa cibaadati aalihatikum ilaahyadiina cibaadadooda ku sabra oo ku adkaysta marka calaa baa lagu gudbiyey waxaa la dimnisiinayaan bimacnaa uckufuu yani uckufuu ku nagaada iyadoo la dhahay oo kale wa calaa aalihatikum ilaahyadiina cibaadadooda ku nagaada ina haadaa kan la shay-un shay weeyaan shayga oo yuraadu la rabo oo inuu fulo alla xaggiis laga rabo amase shay la doonayo wax laga doonayo dan ayaa laga leeyahay maa samicnaa ma anan maqlin bay dhaheen bi haadaa kan oo tawxiidka a ma anan maqlin fi lmillati diintii dhexdeeda kuma aanan maqlin diintii day alaakhirati ugu dambeysay milladii iyo diintii ugu dambeysay ma anan ku maqlin kan in haadaa maa haadaa kan maahan ila ikhtilaaqun been abuurad maahay wax kale ma aha waa un lasoo dhoodhoobo waa layska been abuurtay a unsila miyaa la dejiyey lamaba dejinine saasay ujeedaan iyaga calayhi moxamed korkiisa miyaa la dejiyey addikru dikriga qur-aanka isaga dushiisa miyaa lagu dejiyey min beyninaa inaga dhexdeenna xaal uu yahay uu ku sugan yahay bal ee hum iyagu fii shakin shaki dhexdii ayay ku sugan yihiin min dikrii dikrigayga xaggiisa ay kaga sugan yihiin bal ee lamaa yaduuquu maynan dhadhaminin weli cadaabi cadaabi aniga cadaabkayga weli ma dhadhaminin laakiin waa dhadhamin doonaan weli marka doodoodii iyo madaxadeygoodii baa laga hadlayaa allah wuxuu leeyahay waxay yidhaahdeen gaaladii maa samicnaa ma anan maqlin bihaadaa kan oo tawxiidkan la sheegayo ma anan maqlin fi lmillati milladii iyo diintii dhexdeeda kuma aynan maqal alaakhirati ugu dambeysay almilla alaakhira ibnu cabaas wuxuu ku fasiray nasraaniyada lianna tii u dambeysay nebiyullaahi ciisa bay ahayd ciise iyo rasuulka rasuul uma dhexaynin marka waxay ka wadaan kirishtaannimada diinta kirishtaanka waxaan oo tawxiid ama aanan ku maqlin iyadoo la sheegayo sababtuna waxay tahay nasraaniyadu iyaga maxay aaminsanaayeen saddex ilaah tawxiid ma aqoonin marka shirki bay iyaga ku dhaqmayeen laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha thaalithu halaatha suurat lmaa-idan kusoo marnay ilaahnimada mararka qaar waxay siinayeen nabiyullaahi ciisa laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha huwa almasiixu bnu maryam marka waxay leeyihiin diintii diimaha u dambeysay ee kirishtaanka waxaan tawxiidkan kuma jirin maxay marka adu meeshaa u fiirsan marka maxay istishhaadayaan marka ay xujaysanayaan qole ayaguba diintoodii ka dhuntay ayay waxoodii waxay ka dhigayaan wax saxan ayay ka dhigayaan laakiin diintii nabiyullaahi ciisa tawxiid bay ahayd sababtoo ah fii suurati lmaa-idan waxaan kusoo marnay inuu yidhi laqadalla inuu yidhi laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha huwa almasiixu bnu maryam waqaala almasiixu yaa banii israa'iil acbudu llaha rabbii warabakum inahu man yushrik billahi faqad xarama allahu calayhi aljannata wama'waahu nnaar wamaa lildaalimiina min ansaar marka aakhiro la su-aalana muxuu dhahayaa maa qultu lahum ilaa maa amartanii bihi an icbudu llaha rabbii wa rabbakum wa kuntu calayhim shahiida maa dumtu fiihim marka wax diintoodii saxda ahayd ma ahayn saas nabiyullaahi ciisa diintii uu la yimid towxiiday ahayd laakiin iyagii maxay rabaan diin la bedelay oo la taxriifiyey oo qofkeedii lumay ayay waxay ka dhigayaan miisaan iyo micyaar daa'imanna qofka baatilka ku socda noocaas waay hadda waxaad arkaysaa markaa tawxiid iyo ka hadasho xoogaa ama aad tiraa cibaada allah iskale war waxaan la samaynayaa waa qalad weligeed waa la samay jiray kuleeyihiin culumaan ka arki jirnay diintaan saan ka arki jirnay sidaasay dhahayaan war culimmadii aada waxaan ka arki jirtay iyaga ma saxsanaayeen mase iyaga laftooda diinta si qaldan u fasirayay waayo diintan lagama soo heli karo wax ilaahay lahaa in cid kale la siiyo abadan ma laga heli karo qofka ku dhahaya marka war wixii ilaahay lahaa waa la sii karaa qof kale oo dhib ma lahan ku leh haddana diin sheegaya marka inaad adigu ka dhigato marka miisaan waa qalad waa saan oo kale wahay nimankan mushrikiinta dhaqankoodii oo kale wahay diintii marka nasraaniyadii saxda ahayd oo nabiyullaahi ciisa la yimid ma ahan miday ayagu markaa ay ka hadlayaan ee waxay ka hadlayaan mid lagu dheelay oo la bedelay oo la taxriifiyey macnaha labaad fi lmillati alaakhirati mujaahid wuxuu leeyahay wixii ay aabbayaalkood kasoo gaareen oo diinu quraysh ayaa loo jeedaa diinteennii annaga aan naqaanay waxaan kuma jirin tawxiidkan in haadaa maa haadaa kani maahan ila ikhtilaaqun been abuurad weeyaan un la been abuuranayo waayo wax kale ma aha ayb aunzila calayhi dikru min beynina waa ka baxeen haddana dood kaley gelayaano waxay leeyihin haddii qur-aankanu uu xaq yahay adiga maxaa lagula soo doontay oo annaga naloo sii waayey nacam markaa waxay gelayaan mulkigii allay gelayaan waa loo jawaabaa iyadana leanna mulkiga allah iskale isagaa ciddou doono nebi ka dhigo ciddou doonou cilmi siiyaa ciddou doonou xigmad siinayaa waxaa isaga allah iskale mulkigaa iyo tasarufka allah leh iyagii marka taasay marka dhexgelayaan qaala tacaala allah wuxuu yidhi aunzila iyaga warkoodii baa socda marka aunzila ma la dejiyey hamzada marka waa istifhaam inkaari ah waa istifhaamku waa inkirsan yihiin aunzila miyaa la dejiyey oo lamaba dejinine calayhi moxamed korkiisa addikru qur-aankan miyaa lagu soo dejiyey isaga min beynina inaga dhexdeenna xaal uu yahay isagoo nagu dhex jiro miyaa isaga la doortay ay leeyihiin suuratu zukrufna waa ugu tegi doonaa lowlaa nuzila hada alqur'aanu calaa rajulin min alqaryatayni cadiim haddii qur-aanku xaq yahay maa labadan qaryo daa'if iyo maka labadii oday labada oday ugu waaweyn maa lagu soo dejiyey dheheen hadduu xaq yahay qur-aanku nacam macnahoodu waxay tahay haddii xaq ay yihiin annagaa ogaa lahayn waay warkooda nacam bani aadamka qaar waa isticmaalaa hadda lafteeda dooda noocaas oo kale ah mas-alaa laga hadlayaa waxaan hadday xaq yihiin hebelaa ogaa lahay hadduusan hebel ogaanin xaq ma ahan waayo macnaha marka feeri nacam ogaalka allah bixiyo iyo cidduu wax ogeysiinayo alla isagaa bixiyo ma ahan marka sidaas oo kale in loo doodo doodu waay meeshay kusan tahay ay ku fiican tahay bal ee hum iyagu fii shakin ayay ku sugan yihiin marka idraab intiqaali ah warkoodaa laga guuray markaasaa waxaa la yihi bal ee hum iyagu fii shakin shaki dhexdii bay ku sugan yihiin min dikrii dikrigayga xaggiisa ay uga sugan yihiin waa qur-aankii bal ee lamaa yaduuquu weli ma dhadhaminin cadaabi ay cadaabiya aniga cadaabkayga bacdu weli ma dhadhaminin laakiin waa dhadhamin doonaan lamaada nafyi bay keentaa laakiin nafyigaasi inuu isbedelo oo markaa yacnii cagsigiisa uu yimaadaa dhow waayo macnaha markaa macnuhu wuxuu noqonayaa weli maynan dhadhaminin cadaabkayga laakiin waa usoo socdaayo waa dhadhamin doonaan am cindahum khasaa-inu raxmati rabbika alcasiizi alwahaab jawaabti waatan marka unzila calayhi dikru jawaabteedii waa amta marka waa munqatica am bal eh a cindahum iyaga agtooda miyuu ahaaday khasaa-inu raxmati rabbika rabbigaan naxariistiisa khasnadaheeda iyaga agtooda miyuu ahaaday ile nubuwada iyo nebinimada qof alla uu siinayo waa naxariiste markaa naxariista ilaahay miyaa iyaga agtooda taallo ayb rabbigii day alcasiizi al addoommadiisa ka adkaa alwahaabi ee hibeynta badnaa waxbixinta badnaa oo cidduu doono wax siinayo am lahum am bal ee alahum miyay leeyihiin iyaga mulku samaawaati samaawaadka mulkigooda iyo tasarufkooda iyo maamulkooda miyaa iyaga usugnaaday waalardi iyo dhulka mulkigiisa miyaa usugnaaday iyaga iyo wamaa beynahumaa dhexdooda wixii ahaaday mulkigooda miyaga iska leh falyartaquu ha fuuleen fil asbaabi asbaabta samada lagu gaari karo bal ha fuuleen oo waxaa samada laga soo xukumayo iyagu siday doonaan ha u maamulaan bal waa kaas ahay ayb hum iyagu jundun maa ciidan waaye mahzuumun ciidankaas oo min al axsaabi kooxaha ka mid ah kaas oo mahzuumun la jebin doono la jebinayo hunaalika meeshaas lagu jebin doono meesha lagu jebinayana waa beder kuwaan is-ururursanaya nebiga waa loo sii sheegayaa waxaa la leeyahay meeshaas baa lagu jebin doonaa oo karka uu uga jebi doonaa iyo kibirka ayb am cindahum khasaa-inu raxmati rabbika am bal ee a cindahum iyaga agtooda miyuu ahaaday khasaa-inu raxmati rabbika rabbigaa naxariistiisa khasnadaheeda ma iyagay ag taallaa oo agtooda miyuu ahaaday rabbigii day alcasiizi awooda badnaa ee addoommadiisa ka adkaa alwahaabi ee hibeynta badnaa oo ciddii isagu uu doono wuxuu rabo u hibeynayay marka iyagu ka hadlayaan kaa maxaa loo siiyey kana aan loo annaga maxaa naloo sii waayo isaga loo siiyey iyo waxaa markay ka hadlayaan waxyiga iyo dhulka koraa laga maamulaa yacni waxaan ujeedaa dhulka kor baa laga maamulaa markaasa allah wuxuu yidhi am lahum bal e alahum miyay leeyihiin iyaga mulku samaawaati samaawaad mulkigooda iyo tasarufkeed iyo maamulkeed miyaa iyaga usugnaaday iyo wal ardi dhulka iyo wamaa beynahumaa inta u dhaxayso maamulkooda iyaga miyaa iska leh oo iyaga miya usugnaaday ma leh haddii marka cirka aada wax ku leedihiin falyartaquu ha fuuleen fil asbaabi asbaabihii dhexdooda ha fuuleenoo samadii intay gaaraan ha soo qaataan waxa laga maamulaya halkaas oo iyaga ciday doonaan bal ha siiyaan ayb xaqiiqdooda marka alla ka waramayaayo allah wuxuu yidhi jundun maa hunaalika icraabo badan baa ku jira laakiin midaan unbaan ku gaabsanaynaa hum iyagu jundun weeyaan waa ciidan iyaga marka maadu waa zaa-ida marka waa sila waa nacam ayb hum iyaga jundun maa ciidan weeyaan ciidanka oo min al axsaabi kooxaha isbahaystay ka mid ah kaas oo mahsuumun la jebin doono hunaalika meeshaa lagu jebin doono hunaalika marka mahsuumun aan ku tacallujinaynaa meeshaabay ku jebi doonaanoo beder beder ayaa marka yacnii ay ku jebi doonaan ama hunaalika in la yidhaahdo maka in laga dhigaba loo celiyo la yidhaha hunaalika meeshaas bimacnaa marka meeshan ay joogaan oo ay iskula qabweyn yihiin ee waa laga xaaqi doonaa nacam oo diintii iyo tawxiidkii ayaa imaan doono waay meeshaas nacam meeshaa marka maka yaa loo jeedaa labadaa tafsiir baa meeshaas marka ku jirta kadabat qablahum qowmu nuuxin wacaadun wafircawnu dul awtaad kadabad way beenisay qablahum iyaga iyaga marka murankoodii iyu kula weynaanin baa nebiga la leeyahay beenintan iyo murankan ay la taagan yihiin yaanay kula weynaanin oo iyaga dadka awood badan baa hore u beeniyey rususha kadabad way beenisay qablahum iyaga hortood qowmu nuuxin nuux qoomkiisii baa beeniyeen iyo wacaadun reer caad iyo wa fircawnu fircawn fircawnkii daydul awtaadi ee awoodda u saaxiibka ahaa ee tiirarka u saaxiibka ahaa awtaad marka waa jamcu watad watadkuna waxaa la yidhaha tiirka dhismuhu ku taagan yahay udub dhaxaadka u ah waaye marka macnuhuna marka tiirkaas wuxuu ka tarjumayaa xoog iyo awood macnaha marka waxay tahay fircawn ciidan xoog badan buu lahaa waay marka macnaha ama awtaad waxaa loo yidhi tiirar wuxuu lahaa dhulka ku yacni aada dhidibadooda u taagan yihiin oo uu dadka ku ciqaabi jiray oo intuu gacmahana gacanna uga dhakawiyo yacnii musbaarka gacanta kalena uga xiro labada lugoodna sidoo kale uu yeelo ayuu qofka halkaa ku xiri jiray marka dhakawyo u saaxiib waxaa kaloo laga macneeyaa dul awtaadi geedahaas marka uu lahaa waa ku waa loogu ciyaari jiray intuu soo fariista ayuu daawan jiray oo hoos iyo kor iyo yaa loogu ciyaari jiray marka fircoonkii kibirka ka batay oo awooda badnaa ayaa beeniyey ambiyadii wa thamuudu thamuud ayaa way beenisay iyaduna wa qowmu luutin iyo luut qoomkiisiina way beeniyeen wa asxaabu l aykati kaynta asxaabteediina way beeniyeen waa qowmu shucayb ulaa-ika kuwaadaas al axsaabu weeyaan kuwii kufriga isku bahaystay in kullun maa kullun mid kastaa ma aha oo kuwii lasoo sheegay ilaa kadaba rusula rususha inuu beeniyey maahane wax kale ma ahayn fa xaqa waxaa waajibay calayhim iyaga korkooda waxaa ku dhaboobo ku waajibay ciqaabii aniga ciqaabkaygaa ku waajibay nacam halkaasay ku dambeeyeen waayo marka nacam ayb wamaa yanduru haa-ulaa'i ilaa sayxatan waaxidata maa lahaa min fawaaq markaa mid markii nebiga saana loo sabarsiiyey iyagana tarhiib iyo cabsigelin looga dhigay ummadihii hore ayaa haddana aakhiro la geynayaayo allah wuxuu leeyahay wamaa yanduru ma sugayaan haa-ulaa'i kuwan oo kufaaru quraysh ah ilaa sayxatan unbay sugayaan qaylo qaylada oo waaxidatan hal mar ah keliya ah maa lahaa taas oo maa lahaa ounan usugnaanin min fawaaqin xigsiin aynan usugnaanin ayb marka macnuhuna waxay tahay sayxadu waa anafka thaaniya waa buunka marka labaadee la yeerinayo markaa labaad ee buunka la yeeriyo horay kasoo kacayaan ku celin dambe iyo noqosho dambe iyo midna ma leh nacam marka alla wuxuu yidhi wamaa yanduru ma sugayaan haa-ulaa'i kuwan ilaa sayxatan unbay sugayaan qaylo israafiil ou ku qayliyo qaylada oo waaxidatan hal keliyata ah bes amar baa la siinayaa malagaa israafiil waa yeerinayaa boonkii markuu yeeriyana soo noqod dambe iyo oo adduunyo ah yacni markaa yacni mar labaad inuu ku celiyo in la sugo iyo looma baahno halkaas mar uu yeeriyo khalaas sayxada oo maal lahaa aynan u sugnaanin min fawaaqin xigsiin aynan u sugnaanin fawaaq iyo fuwaaq labadaba waa la yidhaha laba qira oo mutawaatira ana waay macna ahaana culimada qaar waa xoogaa yar waa kala gediyaan laakiin sida loo badan yahay waa isku macno fawaaq iyo fuwaaq fawaaqu naaqatin iyo fuwaaqu naaqatin marka la yidhaahdana waxaa loo jeedaa hasha markii inta la maalo haddana la daayo cabaar yar loo sugo intay ka godlato mar labaad markaa labaad candhadeeda caanaha ay kusoo dhacaan haddana la maalo inta u dhaxaysaa xigsiin marka la yidhahda fawaaqu marka intaas waay waa waqti aan dheeraynoo xoogaa gaaban macnuhuna waxay tahay sida hashaas godlanayso candhadeedu mar labaad ay caano ugu soo noqonayaan ma jirta sidaas oo kale meeshaan waay mar labaad ku celin maayo qayladaa hore ayaa ku filan ee wax marka inta loo kaadiyay haddana mar kale lagu soo celinayo ma laha sidaa ma aha macnuhu marka sidaas ayayaa ku jirta nacam ayb fawaaq iyo fuwaaq marka waxaa weeyaan alzamaanu aladii bayna xalabatay alxaalib qofka maalayo xoolaha labada maalis labada jeer ou maalayo inta udhexaysaa la yidhaahdaa fuwaaq ama fawaaq walfiiqatu allabanu fiiqadana caanahaaba la yidhaha nacam alladii yajtamicu bayna alxalabatayni labada maalitaan yacnii midka dambe soo ururka ay candhadu caanaha kusoo ururayaan caanahaas baa waxaa la yidhaha alfiiqatu abuu camr ibnu lcalaa saasuu yihi marka rujuuc iyo noqod ma leh waayo intaa unbaa marka kaga filan ibnu cabaas wuxuu yihi maa lahaa min fawaaq ay min rujuucin ay maa yuraddu dalika sawtu codkaa lasoo celin maayo la celin maayo fayakuunu lahu rujuucun markaa ou yeesho noqo noqosho ou yeesho ma dhacayso wa qaaluu rabbanaa cajil lanaa qiطanaa qabla yowmi اlxisaab madax adeegoodii waayo marka waqaaluu waxay yidhaahdeen rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow cajil dadeji lanaa annaga noo soo dadeji qiطanaa nasiibkeenna noo soo dadeji oo yacni nasiibkeennii ama kitaabkeennii haddaa naloo soo dadejiyo qabla yowmi اlxisaabi isxisaabinta maalinteeda ka hor ayb laba macnaa marka qiطanaadaas ku jirta ay xadanaa wa nasiibanaa alxadu waاlnasiibu ayaa loo jeedaa wa jamcuhu qaط ayb marka nasiibkii aakhiro haddaba hanaloo soo dadejiyay leeyihin nasiibkeenna aakhiro macnaha labaadna waxa uu yahay alkitaabu biljawaa-isi qi waxaa la yidhaha warqadaha abaalmarinta lagu qoro marka waxay leeyihiin warqadaheenii abaalmarinteenii oy ku qornayd haddaba hana la siiyo keen wa qaaluu waxay yidhaahdeen rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow cajil dadeji lanaa anaga noo soo dadeji qitanaa nasiibkeenna qabla yowmi lxisaabi maalinta xisaabta ka hor ibnu cabaas wuxuu yihi yacni kitaabanaa kitaabkeenna hanaloo soo dadejiyo saxiifada annaga acmaasheenna lagu qoray balkeen hadda hanaloo soo dadejiyo ayb waxaa kaloo sudi iyo mujaahid iyo qataado ay leeyihiin yacni cuquubatanaa cuquubadeenna hanaloo soo dadejiyo iyo wanasiibanaa min alcadaab iyo nasiibkii aan cadaabka ku lahayn maay maxay ula jeedaan marka arrintan waxay ula jeedaan aakhira ma jirtay ula jeedaan ilaa jees jees waayo hadda warkaan aakhiro markii lagu cabsiiyo keen ninkii ku yidhaha keen aakhirada anaa waaba u baahanahayo keen cadaabkayga hala iisoo hormariyo keen macnaha isku soo ge isu geyn waxay tahay aakhira ma jirto waay ilaa hadday aaminsan yihiin sidaa uguma aynan jees jeeseen isbir calaa maa yaquuluuna wadkur cabdanaa daawuuda da lydi inahu awaab halkan qisatu nabiy llaahi daawuud baa ka bilaabmayso qaala tacaala allah wuxuu yidhi isbir sabar nebigii baa lala khitaabayaa isbir sabar calaa maa kii korkiisa ku sabar yaquuluuna ay dhahayaan waxan hadal ay leeyihiin saaxirun kadaabun ina hada la shayun cujaab ina hada la shayun yuraad ila ikhtilaaq warkan tirada badan oo murankan iyo ay nimankan xaggiisa kaaga imaanaya iskaga sabar oo iskaga adkayso wadkur xus oo sheeg sheeg oo waxaad akhrisaad xustaa cabdanaa addoonkeenna xus daawuuda daawuud ahaa xus thal aydi awoodda u saaxiibka ahaa oo daacada ilaahay kartida u lahaa innahu daawuud isagu awaabun weeyaan rajaacun mid noqosho badan mimaa yakrahuhu llaahu wuxuu alla nacayow ka noqosho badan yahay ilaa maa yurdiihi waxa alla raalli gelinayo u noqosho badan yahay markaa waxaad ku dayataa nabiyullaahi daawuud isaga laftiisa dhib waa soo maray waa safray sabar iyo uga baxay ku dayo oo isaga marka yacni fiiri isbir sabr calaa maa kii korkiisa ku sabar yaquuluuna ay dhahayaan kufaartan quraysh wadkur xus cabdanaa addoonkeenna daawuuda daawuud ahaa thal aydi awoodda u saaxiibka ahaa ay thalquwati fi lcibaadati quwada yacni cibaadada awoodda u lahaa ibnu zayd cabdiraxmaan ibnu zayd waxa uu yidhi thal aydi al aydu lquwatu markaaba wuxuu yidhi wuxuu akriyay qowluhu tacaala wasamaaa banaynaahaa biaydin ayuu akriyay waana marka min aada yaidu aydan min aada yaidu aydan waa masder marka waa ay quwatan marka thal aydi macnuhu waxaa weeyaan thal quwati waay ee hadda al aid ma aha jamcu yadin ma aha yad la jamcinaayo ma aha oo markaa yani waxay tahay waa waa masder isim masdera waaye macnihiisuna marka uu yahay alquwatu wadkur xus cabdanaa addoonkeenna xus daawuuda daawuud ahaa thal aydi quwada u saaxiibka ah awoodda awooddaasna hadda daacadii buu awood u lahaa oo wuxuu ahaa geesi buu ahaa dagaalka ilaahay dartii markuu u gala aan yacnii aan markaa yacni fulayoobin ayuu ahaa wa kaana laa yafiru nabigaa ku ammaanay sal ll ly slam soonkiisu wuxuu ahaa afdalu siyaami siyaami siyaamu daawuud kaana yasuumu yowman wayufdiru yowman maalin waa afuri jiray maalinna waa soomi jiray qur-aan ari yacni zabuurta akrinteeda iyo tasbiixda iyo aad bay ugu badnayd oo aad buu u tasbiix badnaa xikmadda iyo nebinimada alla uu siiyey iyo dad kala saaridda iyo wax badan baa ilaahay u fududeeyey ayb marka thal aydi daacow marka quwo iyo kartibuu uleeyahay daacada rabi waay xadiidkii nebigana waaba ilaahay buu su-aashayba nebiga sal ll ly slam dadkuu ku tirtirsiiye in alla la weydiisto xadiidkii shadaad ibnu ows idaa kanaza annaasu dahaba walfidata faaknizuu antum haaulaai alkalimaat dadku hadday dahab iyo fida ay kaydsadaan idinku waxaad kaydsataan buu yidhi kelmadahan soo socdo allahuma inii asaluka athabaata fi lmri walcazimata cala arushdi ayaa ku jirtay ilaahu waxaan ku weydiisanayaa inaan yacnii diinta aan ku sugnaado iyo walcaziimata cala rushdi hanuunkana waxa maslaxada iigu jirtee hanuunka ah inaan karti u yeesho oon go-aan u leeyahay taa marka ilaahay cid walbaa ma siiyo ciddii tawfiiqda oo waafajiyo u gargaarou siiyaa ducadii nebiga uu faray mucaadna waxay ahayd inuu yidhaha laa tadacana dubura kuli salaatin allahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatika qofku marka haddii ilaahay karti ou siiyo ilaahay inuu ku mahadiyo qof walbaa ma heli karo inahu daawuud isagu awaabun mid noqosho badan waayo oo towbad keen badan waxa ilaahay necab yahay un ou kaanayo ka towbad keenayaa wuxuu u towbad keenayaa wixii ilaahay jecel yahay inaa sakarna aljibaala macahu yusabixna bilcashiyi wاlishraaq inaa anagu sakarnaa waxaanu sakirnay oo aan laylinay aljibaala buurihii yusabixna xaal ay tasbiixsanayaan macahu maca daawuuda daawuud maciise ay tasbiixsanayaan buurihii bilcashiyi galabkii iyo wاlishraaqi aroortii markay qoraxda soo baxaysa macnaha waطayra ayaanu sakirnay shimbirihii maxshuuratan xaal ay tahay midii la ururiyey oo la isu keenay iyaduna markaa yacnii way tasbii wadayra shimbirihiina waanu sakirnay yusabixna macahu iyagoo daawuud la tasbiixsanayaan maxshuuratan xaal ay tahay midii hortiisa lagu soo ururiyey shimbiruhu xayawaan aada u dareen badan waay dhaqaaq yar marku arko waa waa buubaya waa kaa biibaya isaga marka nabiyullaahi daawuud waa loo sakirayo shimbirihii jug ayay soo dhahayaan ma ka cararayaan hortiisay imaanayaan meeshaasaa loogu ururiyey zabuurta marka uu aqrinayo uu tasbiixsanayana waa ka daba aqrinayaan way ka daba tasbiixsanayaan kullun mid kasta oo buuri buurihii iyo shimbirihii awaabun mid celcelinayo weeyaan lahu liajli daawuuda daawuud tasbiixdiisa darteed ayay la celcelinayaan tasbiixda washadadnaa waan adkaynay mulkahu daawuud mulkigiisii baan adkaynay wa aataynaa waxaanu siinay hu isaga alxikmata xikmad ayaan siinay waa nebinimadee iyo wa fasla alkhitaabi waran iyo hadal wax kala bixiyaan siinay hadal wax kala bixiyo ayaanu siinay daawuud waa soo marnay marka dabuurihii iyo tasbiixdooda iyo suuratu sabana waa kusoo marnay wax kamida qisadiisa suuratu lambiyaana waa kusoo marnay inaa inagu sakharnaa waxaanu sakirnay aljibaala buurihii yusabixna xaalay tasbiixsanayaan macahu maca daawuuda daawuud la jirkiisa bilcashiyi galabkii iyo walishraaqi qorax soo baxa markay qoraxdu soo baxay ay soo baxayso meeshaa marka waxaa la yidhaha ibnu cabaas baa wuxuu yidhi salaatu duxada ayaan aad u raadin jiray adiladeeda ee umuhani baan marka waxaan ka maqlay buu yidhi marka xadiid ku saabsan ishraaqan marka ibnu cabaas axaadiidta tilmaamayso salaatulshraaqa marka qoraxda ay soo baxdo kadib salaada la dukado ibnu cabaas wuxuu dhihi jiray salaatu shuruuq waa salaatu duxa waa duxada lafteeda haddaad marka waqtigaa tukatana waad yeeli kartaa oo salaada aad intaad masaajidka iska fadhiso qur-aan iskaga akrisato qoraxda markay soo baxdo inaad tukato ajar cumro ajarkeedaa laga helaa ajru cumratin axaadiidta gobol sida kusoo aroortay oo qaarkood ay xasan ay yihiin oo weliba uu yihi taamatin taamatin nebiga sal l slam waxaa markaa qofku markay qoraxda soo baxdo uu istaago kadib uu tukado si fiican markay usoo baxdo salaada marka ishraaq waa salaatu duxaa duxada lafteeda laakiin waxay fadli badan tahay duxada barqaday fadli badan tahay markaay qoraxdu aada u kululaato salaatul awaabiyiina xiina tarmadu lfisaal salaada oo awaabiinta dadka ilaahay u toobadkeen u toobadkeenidda badan salaadoodu waa marka ay ubadka geela ee yaryar ay cagagubtaan waa waqtiga marka afar saac shan saac oo kale ay tahay waqtiyadaasay aada afdal u tahay ilaa sideed ragcaa nabiga laga wariyay inta ugu badan xadiidka umuhani fii fatxi maka haddii aan ka dhigno salaatu duxaa inay tahay labana waa u yar tahay fadlina waa kusoo arooray wadayra shimbirihii ayaanu u sakirnay iyagana yusabixna macahu xaal ay la tasbiixsanayaan maxshuuratan xaal ay tahay mid la ururiyey oo isaga loo soo ururiyey oynan ka didaynin kullun mid kastaa kulluntan marka waxay u laabanay min aljibaali waayri wadayri buurihii iyo shimbirihii mid kastaa awaabun mid celcelin badan waayo tasbiixda lahu litasbiixi daawuuda daawuud tasbiixdiisa darteed mid u celcelin badan waaye ayb lahuda marka daawuud baan u celinaynaa litasbiixihi baana markaas loo jeedaa washadadnaa waan adkaynay mulkahu daawuud mulkigiisii baan adkaynay wa aataynaa waxaanu siinay hu isaga alxikmata xikmadii ayaan siinay xikmadana waxaa lagu fasiray halkan annubuwatu nubuwadii wa fasla alkhitaabi baan siinay iyo la waramitaan iyo hadal kiisa wax kala bixiyaan siinay ayb oo marka waxaa weeyaan sifadii baa marka waxaa loo idaafeeyey mawsuufkii ayb hadal marka wax kala saara hadalkaa wax kala bixiyo dhowr macnay ku macneeyaan culimada ibnu cabaas isaga wuxuu yihi bayaan alkalaam hadal yacni kala baxbaxsan oo la fahmi karo oo hadal adag aan ahayn oo lakna kuma jirin afkiisa nacam oo wuxuu ahaa nabiyullaahi daawuud haddou hadlo fasaaxo mid u saaxiiba fasaaxada marka iyo aftahanimada sideeda uma xuma wixii loo adeegsado waay ayay tahay nacam haddaad meel fiican u adeegsatana waa fiican tahay haddii meel xun aada la aadana waa dhib badan tahay yacnii fasaaxada iyada biictibaari daatiha umana xuma umana waa uma xuma biictibaari daatiha nusuusta marka fasaaxada wax ka sheegaysa iyo marka la arko waa marka baatil loogu adeego waay haddaan baatil loogu adeegaynin waa si fiican bal nabiyullaahi muusa waxaan soo marnay inuu yidhi waxlul cuqdata min lisaani yafqahu qowli hadalka marka daaciga hadalkiisa in la fahmi karo aad ayay muhiim u tahay waxaa kaloo lagu macneeyay ibnu mascuud iyo xasanulbasri iyo muqaatil iyo waxay yidhaahdeen atabasuru biddiin atabasuru fi lqadaa fasla alkhitaab waxay tahay qadaha iyo xukunka aragti dheer buu u lahaa nabiyullaahi daawuud cali bnu abi aalib radia allahu canhu isaga wuxuu ku fasiray fasla alkhitaabka ana albayinata cala almudaci walyamiina calaa man ankar marka qada la yimaado markhaatina ninka wax sheeganayaa laga rabaa dhaarna ninka wax inkiraa lagu leeyahay hadalka faslulkhitaabka kaas waa nabiyullaahi daawuud la siiyey ubay ibnu kacab waxaa laga wariyey isagana ashuhuud walaymaan inuu ku fasiray culimada qaar kale waxay leeyihiin faslulkhitaabku amaa bacdu waayo wax amaa bacdu yidhina isagaa ugu horreeyaa la yidhi walidaalika khadiibku markuu khudbada furfurto furfurashada iyo dulucda oo u socdo waxa u dhexeeyo lagu kala garanayo waa maxay amaa bacdu ayb amaa bacduda marka nabiyullaahi daawuud ayaa la yimid baa la dhahaa siday ahaataba calaa kullin amaa bacdudana de luqad kasta waa iska qabtaa qasab maaha marka luqa carbeed iyo keliya inay noqoto si aan loo dhihin marka daawuud af carabi muu ku hadli jiray iyo si aan markaa laysku weydiin maxaa yaele luqad kasto hadallada wax lagu kala sooco ayaa jiro oo gogol dhigga iyo dulucda qoraalka laga rabo ama hadalka laga rabo waa inaad dadka haddaad iskugu taxdo waa lagu wareeraan inaad marka dhextaal u samayso dhextaalkaas wax ah oo amaa bacdudan oo kale ah baa nabiyullaahi daawuud la siiyey baa la yidhi wahal ataaka naba-u lkhasmi id tasawaru lmixraab halkan marka qisa ka bilaabmayso madmuunkeedu waxa uu yahay qisadaasi nabiyullaahi daawuud calayhi الsalaatu wasalaam yaa qalad ou galay wax markaa markaa isaga wax laga fiican yahay ah ee uu ku dhacay ayaa isaga markaa uu ka towbad keenayaa oo ka garfalayaa oo laguna tusaaleynayaa oo malaa'ig ayaa usoo degtay malaa'igtaabaa markaa tusaale ahaan u tusaaleynayso qaladkaas marka muxuu ahaa marka laga hadlayo ilaa toddoba qowl meelahaas oo ibnulcarabi uu sheegaa abubakar ibnulcarabi waxyaabaha qaarna aqwaashaas qaladka nabiyullaahi daawuud ka dhacay qaarkood nubuwada wax wax u dhibaayo waay oo xataa iska daa nebiye qof wanaagsan oo sharaf leh waxyaaba haddii la yiraahdo ceeb iyo nuqsaan iyo cay ku noqonaysa waay inteeda badanna xadiid saxiixana kuma soo aroorin waxyaabahaas israa-iiliyaad marka laga soo arooriyo ahlu kitaabka kutubahooda iyo laga keenay waayo waxyaabahaasna marka haddii la sheegayo waxaa fiican in loo sheego calaa sabiil in la naqdiyo waxa ugu foosha xunna waxaa ka mid ah waxyaabaha israa-iiliyaadka ah in la yiri nabiyullaahi daawuud calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu rabooday ama uu jeclaystay inuu guursado nin isaga ciidankiisa ka mid ahaa haweeney uu qabay oo keli ku ahayd hal ku ahayd isagana markaa sagaashan iyo sagaal xaas buu lahaa waana u bannaanayd dabcan markaabuu ninkiibuu markaa uu haweentii ka diray dagaal u diray weliba dagaalkaa wuxuu ku yidhi waxaad yeeshaa ninkii ciidanka iyo xogaaminayeyna wuxuu ku amray ninkan meesha ugu horeysa inuu geeyo marka waxay leeyihiin inay inuu dhinto ayuu rabay si uu gabadhiisa marka uu u guursado ayuu rabay wax noocaas oo kaley sheegayaan qaarkoodna wax xun bay kusii daraan oo inuu nabiyullaahi daawuud naagtaa aada u fiiriyey oo uu indhaha ka buuxsaday oo yacni waxyaabahaas oo kale xataa uma haboono qof oo qof wanaagsan xataa uma haboono nebiba aan ahayn nebi in lagu sheegaa sax ma aha qowlkaas marka iyo waxa ka farcanmaa waa waxyaabaha ugu liita waay lagu fasiro waxaa kaloo qowl labaad saddex un baan ka sheegayaa midka labaad waxa uu yahay in la yidhaha dembiga nabiyullaahi daawuud wuxuu ahaa isaga wuxuu tamaniyey ninkaa haweentiisa yacni si xalaal ahaan ah ayuu u tamaniyey oo yacni haddii uu guursan lahaa uu jeclaystay nacam ayb waxaa iswaafaqay markaa duulaan la aaday isagoo aan ninkaasi qatar gelinin nabiyullaahi daawuud duulaan markaa ninkaa haweentaa qabay oo u baxay dabadeedna markaa yacni duulaankaas ayuu kusoo dhintay nabiyullaahi daawuud marka aada ugama xumaanin sida uu uga xumaan jiray ragga kale markay ka dhintaan oo kale ugama uunan xumaanin arrintaabaa lagu da lagu eedeeyey marka nacam arrintaa waay marka arrinta uu ka towbad keenaya arrinta noocaas oo kalea laa-iq waa noqon kartaa ambiyada waa u noqon kartaa oo isaga hadda marka haweentaasi mana fiirinin oo maunan daawanin kamana furanin ninka ninka mana uunan ka qaadanin waxa uun iswaafaqay geeridiisii iyo qalbigii oo ay ku jirtay oo uu rabay nabiyullaahi daawuud nacam si xalaal abuuna markaa u guursaday oo ku helay saas marka alimaamu lbaqawi wuxuu leeyahay waqaala alqaa'iluuna bitanziihi اlanbiyaai fi hadihi اlqisati ina danba daawuuda ilaa akhirihi intaas aan sheegay ayuu markaa ayuu baqawi u tilmaamay qowlkaa marka isagu waa qowl iska macquul noqon karo kan saddexaad waxa uu yahay waxaa nabiyullaahi daawuud lagu eedeeyey waxay tahay laba nin baa usoo dacwootay u dacwo tagtay mid baa dacwadiisa gudbistay mudicigii kii kale isagoon dhagaysanin buu ka xukumay arrintaa marka hubsiimo la-aantaas baa lagu dagaalay arrintaabaa marka yacnii ka towbad keenay nabiyullaahi daawuud saddexdaas baa ugu roon waxa la sheego middaa dambe alimaamu alqurtubi wuxuu yidhi wahuwa wajhun xasan waa fiican tahay buu yidhi isaga abu jacfar annaxaas icraabu lqur-aanka hadal kooban oo isaga aan kusoo xirayo ayuuayuu qisadan ka leeyahay oo wuxuu yidhi fa amaa qowlu lculamaai almutaqadimiina culammadii hore qowlkooda aladiina laa yudfacu qowluhum kuwaas oo aan qowlkooda la riixi karin minhum cabdullaahi bnu mascuud wa bnu cabbaas raximahum allahu ayaa ka mid ahe fa inahum qaaluu waxay yidhaahdeen maa zaada daawuudu daawuud ma uunan ka siyaadinin calaa an qaala lirajuli ninka inuu ku yidhi inzil can imra'atika shareecadii horena waa ku bannaanayd sidaas ogaada sharaaicdii horena waa ku bannaanayd xataa islaamka culimada qaar waxay yidhahdeen asadru lwal waa banaanaan jirta ninka inuu haweeney ninka inuu nin kale ku yidhaahdo war haweentan ma ii furaysaa oo markaa intuu u furo ciddadii dhammaysato uu guursado hadduu rabo taas marka in markaa yani iyay ujeedaan ayb intaa kama badinin marka nabiyullaahi daawuud qisada ninkan ku saabsan qaala sidaasaa ibnu mascuud iyo ibnu cabaas ay yidhaahdeen qaala abu jacfar ibnu naxaas markaa wuxuu yidhi facaatabahu allahu caza wajalla alla markaa waa eedeeyey oo waa dagaalay calaa haada kan ayuu marka ku eedeeyey wanabahahu calayhi waana baraarujiyey oo ambiyada baraarujin waa u baahan yihiin waallaa baraarujiyey marka walaysa hada bikabiirin min almacaasi arrintaana arrin macsi ah ma aha oo kabiira ah ma ahan buu yidhi waman takhadaa ilaa gayri haada intaan wixii aan ahayn qofkii u tallaabsado fa inamaa ya'tii bimaa laa yasixu can caalimin wuxuu la imaanayaa wax aan qof caalim ah ka ansixin wayalxaquhu fiihi alithmu alcadiim dembi weyn ayaana haleelaya qofkaas ninka intaa u dhaafo ee yacnii yidhaahdo waa iqhtiyaalay iyo inuu dilo isku dayey iyo wuxuu ka shaqeeyey dhimashadiisuu ka shaqeeyey iyo meeshaa marka qadri iyo dhagara ka muuqato ambiyada ilaahayna dhagar shaqadooda maaha waana ilaahay waa ka cismuu ka siiyey arrintaa iyadaa marka laakiin ninkan hadduu haweentan ka dhinto talow ma guur yacni inaad guursato waa fiicnaa lahayd hadduu isdhaho qofka dembi weyn maaha hadda kaas nacam laakiin nabiyullaahi daawuud waa looga fiican yahay arrintaas nacam waa looga fiicnaa taasuu marka alle ku baraarujiyey labadaas marka qowl wax ka roon ma laha kan damboon hadda kan aan sheegay iyo kii kale ee ahaa labadii ninbuu midkood dhageystay isagoon kan kale dhageysan ninbuu ka xukumay labadaas marka in lagu macneeya ugu dhow ayb qisadu marka halkaasay ka socotaa hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslm calaa nabiyina mxamed